kale subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan golaha wasiirada cusub ee dalka australia ayaa markii ugu horreysay taariikhda waxaa ka mid noqday laba wasiir oo muslimiin ah wariyaha v o eda qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa inoo haya warkan
golaha wasiirada oo la dhaariyey ayaa waxaa ka soo dhex muuqday laba ka mid a muslimiinta deggan dalkan austraaliya waana taariikhda markii ugu horreysay laba qof oo muslimiin ah inay ka soo dhex muuqdaan dowladda austraaliya haddaba injineer cabdulaahi aadan oo siddeetamaad ka yimid dalkan ayaan marka hore weydiiyey taariikh kooban xisbiga laybarka waxa uu ku soo aas-aasmay iyo weliba sida uu arko labadan qof ee muslimiinta markii ugu horreysay golaha wasiirada kasoo dhex muuqdeen
laybarka sidiisaba wuxuu ka soo unkumay markii ugu horreysayba ee dadkii wadankan governorska ka ahaa ee dhulka iyo hantidiisoo dhan haystay markii ay ula dhaqmeen dadkii shaqaalaha ahaa cadaadin iyo ay ka dareemeen mataqaanaa gumaysi ayuu laybarka ka aasaasmay markiisi horeba marka laybarku sidiisaba wuxuu u daneeyaa danaha dadka danta yar ee shaqaalaha lacagta yar qaata soo galootiga dadka mataqaanaa lagu riixa geesaha wadanka ee aanan mataqaanaa awood badan lahayn ayuu u daneeyaa marka saa daraadeed horta markii ugu horreysay waaye oo laba qof oo muslimiina ay kasoo galaan ee wadankan kasoo galaan ay mataqaanaa iskumar kasoo galaan tan kale labadooda keliya ma ahane waxa weeyaan xitaa xisbiga ninka liiderka ka ah maanta ee prime ministerka ka ah waa nin mataqaanaa aabihiis wadankan uu yimid antony albanisi waxa weeyaan nin isagaba aabihiis ah oo hooyadii keligii soo korisay oo mataqaanaa dadka aada iyo aad loo faquuqa ka mid ka ahaa iskuol kasoo baxay mataqaanaa iskuuladan aan mataqaanaa aan privateka ahayn qaasha ahayn marka waxaad ka garanaysaa xisbigu wuxuu u daneeyaa dadka danta yar marka ugu horeysa soomaalidu inta badan waxa ay taageeraan xisbigan hadda talada la wareegay ee shaqaalaha cabdulaahi ayaan weydiiyey faa'iidada ay ku qabaan xisbigan markii loo fiiriyo soomaali ahaan annaga xisbigan waa xisbiga marka uu haystay dadka intooda badan soomaalida intooda badan wadankan ay yimaadeen isla markaasna ay ka dana gaareen oo ay waxyaalo badan ay ka qabsadeen marka xisbigan annaga keliya ma aha waxaa weeye xisbiga laybarka wuxuu aad iyo aad uu u daneeyaa eedanaha ololihii doorashada xisbiga laybarku ama shaqaalaha hadda talada qabtay waxa uu waxaa ka mid ahaa ololihiisa inuu kordhin doono mushaaraadka la siiyo dadka xoogsatada ah ee saacaddii ku shaqeeya labaatan dollar iyo xoogaa laakiin hadda uu rabo inuu gaarsiiyo ku dhowaad soddon dollar waa kan mar kale injineer cabdulaahi waa xisbi aada iyo aad danleyda ugu fiican weeye hadda wuxuu rabaa inuu lacagta waxa loo yaqaano minimum wage uu kor u qaado si dadka labaatan doolar ama labaatan iyo shan doolar iyo wax lamid a qaato saacaddii in laga dhiga mataqaanaa loogu daro shan doolar ama lix doolar meelahaas in loogu daro ayuu hadda u dhigayaa hay-adda qaabilsan ayuu codsi ka weydiisanayaa staadi in lagu sameeyo waddankan waxa ugu weyn ee bulshooyinku ay xoogga saaraan waxa ay tahay caafimaadka oo qarashaad badan uu ku baxo laakiin xisbigan laybarka ayaa markiisii horeba taabageliyey aaladan loo yaqaano medicareka waa kan mar kale cabdulaahi iyo sida uu arko xisbigan wuxuu abuuray wax layihahdo medicare oo waxa weeyaan in mataqaanaa qofkii uu heli karo caafimaad jaban oo aada u raqaysan islamarkaasna dhakhaatiirtii aysan mataqaanaa lacag badan aysan ka qaadin dadkii marka medicareku waa concept aada u weyn australian ugu horreysay hadda adduunku wuu baranayaa waxa weeyaan laybarka hadduusan ahaan lahayn waa la tirtiri lahaa sanadkan medicarekaas marka caafimaadka keliya maaha waxbarashada waxay xoogga saaraan dugsiyada loo yaqaano ethniga waxay xoogga saaraan mataqaanaa yacni shaqaaleynta dadka ama aabahood wadankan yimid ama iyagaba iyagoo yaraantooda yimid marka saa daraadeed ayaad xisbigan wuxuu yahay xisbi u daneeya dadka soomaalida etoobiya adiga dadka africa ka yimid dadka carabaha ka yimid dadka dhowaan yimid vietnamiiska ugu dambeynna injineer cabdulaahi ayaan weydiiyey talada uu soo jeedinayo soomaalida ku dhaqan guud ahaan dalkan australia gaar ahaan dhalinyarada doonaya in ay kasoo dhex muuqdaan siyaasadda dalkan marka waxaan aada iyo aada ugu boorinayaa dhallinyarada soomaalida ah ee wadankan australia degan khaasatan gobolkan victoria oo soomaalidu ku badan tahay waxaan ku boorinayaa in ay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ka qayb galaan ma aha kaliya jaamacad baan ka baxay kambani baan u shaqeeya ma aha wadanka siduu u shaqeeya in la fahmo siyaasadiisa iyo taariikhda xisbiga shaqaalaha taariikhda xisbiga conservativeka taariikhda xisbiga liberaalka la barto xisbiga greenka xisbiga cagaaran in la barto taariikhdooda oo markaa aad u aragto taariikhdaas aad ka fiiriso xisbigee noogu habboon oo aan soomaali ahaan inaan taageerna dan noogu jirta golaha wasiirada ee la dhaariyey sidoo kale waa markii ugu horreysay afar iyo toban xubnood ay noqdeen dumar islamarkaana ay ka soo dhex muuqdeen dadka kale ee laga tira badan yahay ee dalkan loogu yimaado sida dadka iska leh dhulkan austraaliya ee abrijinka loo yaqaan oo iyaguna markii ugu horreysay wasiir helay ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia